Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliya ayaa shaqaahiyo gargaar ah oo ka kooban agabka dadka barakacayaasha ah lagu daryeelo waxa ay kala wareegtay Hay'adda Qatar Al Khayriya ee laga leeyahay dalka Qatar. Gudoomiye ku-xigeenka Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Aadan ayaa sharaxaya tirada gargaarkan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay waxa uuna sidoo kale dowladda Qatar uu kaga mahadceliyay isgarabtaaga dadka iyo dalka Soomaaliya.
maanta ee, waxaan dekedda muqdisho ee dekedda muqdisho kula wareegnay shixnad gargaar ah oo run ahaantii aad iyo aad muhiim uga ah howlaha gargaarka bini'aadanimo ee soomaaliya shixnadaas oo ah gargaar ku saabsan inay yihiin teendhooyin teendhooyin loogu talagalay in lagu gurmado haba yaraa xaaladaha degdega ah ee imaada ee dadku u baahan yihiin markaas inay helaan ee, hooy ay ku hoydaan oo xaaladahaas gurmadka degdega ay kaga hoydaan runahaantii waa shixnad gargaara oo wakhtigeeda timid kana qayb qaadanaysa u diyaargarowga iyo ka qayb qaadashada xaaladaha degdega ah waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adda qatar alkhayriya gaar ahaan guud ahaan dowladda qatar oo mar walba la garab taagan shacabka soomaaliyeed iyo gargaarkooda iyo horumarkooda iyo mashaariic badan oo horumarineed iyo gargaarneed iyo gargaarna ka wada waddanka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in shixnadani ay qayb weyn ka noqoto in ay gargaar degdega u fidiso dadka u baahan xaaladaha degdega ah ee barakaca iyo keenaan fatahaadaha abaaraha iyo xaaladaha kale ee gurmadka degdega ah waana iskaashi iyo wada shaqayn naga dhexeeya hay-adda maalinta masiibooyinka iyo hay-adda qatar alkhayriya oo mar walba u taagan inay shacabka soomaaliyeed gargaar u fidiso muddo badanna waddankan shaqooyin badan oo muhiima oo horumarineed iyo gargaarba ka haysay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa gargaar runaantii la taaban karo oo waxtar u leh waxaan rajaynaya insha allahu tacaala kuwan iyo kuwa ka badanba insha allahu tacaala inay hay-adda iyo dowladda qatarba ugu deeqaan dadka walaalahooda ee soomaaliyeed